hay-adda sodmo oo kaashanaysa hay-adda raabitu caalam ayaa deeq raashiina gaarsiisay qoysaska danyarta ee ku nool degmada garsbaaley ee gobolka banaadir deeqdan ayaa isugu jirtay raashiinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis baasto saliid iyo sokor cabdiraxmaan maxamed xuseen kaaliyaha guddoomiyaha hay-adda sodma ayaa ka waramaya deeqdan isagoo u mahadceliya hay-adda raabitul caalam hadda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxay aad iyo aad ugu mahad celinaysaa maktabka raabitat alcaalam alislaami ee muqdisho iyo soomaaliya guud ahaanba oo maalmahan waday shaqo ay ku qabanayaan ugu gargaarayaan dadka barakacay ee abaaruhu ay saameeyeen sida uu sheegay fariiqa halkan hadda nagula sugan ee ugu horeeyaan ustaad yuusuf iyo ustaad yacquub maalmahan gaalkacyo ilaa kismaayo waxay ka haayeen jawaabis ka jawaabis ay ka jawaabayaan dadkii ku dhibaatoobay abaaraha maantana waxay joogaan gobolka banaadir gobolka banaadir saad ogtihiinba waxaa saameeyey abaarihii dadkii gobollada ku dhadhoweyna waa u soo qaxeen faylaanaadkii gudaha dadkii maaragtay uu gaaray asbuucii horena way soo qaxeen sidaas darteed dalabka hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo maalmahanban hay-adaha ka dalbanaysay waan ugu mahad celinaynaa in hay-adda raabitat alcaalam alislaami ay noqoto hay-adihii ugu horreeyey ee kasoo jawaaba dalabkaas waxaan u mahad celinaynaa almamlaka alcarabiya sacuudiya iyo maktab araabida fi soomaal qaar ka mida qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey hay-adda maareynta iyo waxbixinta way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol mahaday ha ka gaadha intii baxsatay iyo intii loo bixiyeyba ma hadda ka gaarta ilaahay idinkii waxaa la isoo gaarsiiyey bur bariis sokor saliid kii loo soo dhiibay mahadsan yihiin way ku mahadsan yihiin ma haday ha ka gaadha ilaahay idinkiis meeshay ula niyoodeenna allah u gaarsiiya intii islaam ahoo intaan bixisay ajirkooda allaha siiyo waa mahadsan yihiin ilaahay kheer a siiyo jandal fardoos ilaa ageeha ajiri axsanaad ilaa aka siiyo alxamdulilah ilaaha ku mahadsan kadib maxad dhammaantaad ii kaa iskuwantahay hur iyo bariis iyo saliidaa laysiiye alxamdulilah maxad ilaaha iskuwantahay deeqdan raashiinka ayaa wax badan u tari doonta qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi badan u qabeen